waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal gobonnimada waagii ay u halgamaysay soomaalidu iskama kicin uune waxay lahayd ujeeddooyin qeexan iyo dana waaweynoo inay u hirgalaan darteed ay isugu qaysatay kuwaasoo madax bannaanida iyo midnimadu ay ugu weynaayeen bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo afartannadii waa tii ujeeddooyinkaas awgood loo asaasay halgankii gobonnimada xisbigii horseedka u ahaa ee leegada loo yiqiin dabadeedna gumaysigii haystay kuu doonaba ha ahaadee waa tii ummadda inteedii badnayd ay xisbigaas madaxa u wada ruxday markaasna uu si deg deg allaama ugu yeeshay dhulka soomaalida dhammaantiis markii jabuuti laga reebo wax la soo marayba aad ayaa loogu araraasay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii koonfurta iyo waqooyigu markay inta xoroobeen ay jamhuuriyadda soomaaliya ku midoobeen waa lagu farxay hase ahaatee sidii la qabay farxad dhammaystiran ma ahayn waxaa la rumaysnaa gobonnimada la helay inay kala dhantaalan tahay inay ka yar tahay himiladii in la gaaro halganka loo soo galay inay ka hoosayso mabaadi'dii la isku aaminay ee dadweynaha lagu soo howlgeliyey waxaa la istusay koox walaalo ah inaan qaar gob noqon karin qaar kalena aanay gun ahaan karin waxaa la istusay gobannimadii waqooyi iyo koonfur looga dabaaldegaayey inay naafo tahay addimada in qaar go-an yihiinoo aan lixda lixaad u dhammayn dabadeedna saddex sano oo keliya iyada oo xor la yahay ayaa aadan carab gebiyey isaga oo dowladdii cusbayd ku canaananaya inaysan wax ka qaban xubnaha maqan iyo oogadoodu sidii ay dib isugu soo noqon lahaayeen waa kii odhan jiray sidii baa dalkii naga maqnaa muran u joogaaye sidii buu makhluuqii u yahay magana maxaaraade marsadii jabuutaanba weli soo mihibkicine goortaas goor aan ka fogeyn waatuu carays ciisana odhan jiray afartaadaa manjood mid hadday meel la'dahay tan kale miisaan malo maroor baa kaaga jiree waa muruge ma ogtihiin madax iyo manjaba waxay ahayd fikrad soomaalida ku wada daabnayd manhajkeeda waxbarasho ku qorayd da'dii aan anigu ahaana lagu anqariyey sidaa darteed waxaa xilliyadaas si aan kala go' lahayn u soo bixi jirtay suugaan gabayo heeso iyo riwaayadaba lahayd suugaan tiro badnayd tayo wacnayd qadiyadaasna loogu hielin jiray haddii kolka waayadii hore gabyaaga soomaaliyeed lagu qiimayn jiray geel iyo farda wixii uu ka yidhi waxaa gobannimadii kadib hal abuurka lagu maamuusi jiray curinta maansada waddaniga ah heerkii uu ka gaarsiisnaa markaas baa ruux walbo wax isku duwi karaaba si uun uga qayb galay suugaantii ujeeddadaas lahayd ee dadweynaha lagu guwaabin jiray ha yeeshee taariikhda run baa laga sheegaaye saddex cali ayaan marnaba lala mid ahayn waa cali xuseen cali cilmi afyara iyo cali sugulle si kastaba ha ahaatee suugaanta caynkaasa maan ku tusaaleeyo qaybo ka mid a masafo iyo gabay uu lahaa cali cilmi afyare kuwaasoo xidhiir toos ah la leh taariikhda gumaysiga ee jabuuti mar aan ka fogeyn dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonku markii uu koonfurta ka bilowday ayay jabuutina gilgilatay waxaa haystay faransiisoo lagu tilmaamo gumaystayaashii afrika soo maray kii ugu naxariista daraa markaas bay wixii xornimo afka soo mariyaba sidii ari tadcaareed u layn jireen xabsiyadana ku guri jireen waagii dambe markuu halganku soo kululaadaba waxay faransiisku ku yaboohi jireen afti dadweynaha laga qaado taasoo lagu kala dooransiinayo inay rabaan inay faransiiska kusii hoos jiraan iyo inay xoroobaan soomaalida xorowdayna ay ku biiraan laakiinse aftidii ay abaabulaanba way ku shuban jireen waxaana ugu daray tii la qabtay kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii intii aan la gaadhin dharaartii codbixinta oo ahayd sagaal iyo tobankii maarso ayaa in ka badan toban kun oo reer jabuuti ah sohdinta soomaaliya lagu soo daadiyey wuxuu gumaysigu ka cabsanayay in dadkaasi ay maya ku codeeyaan markaas buu ku eedeeyey markoodii horeba inay soomaaliya ka yimaadeen maalmahaas ayaa magaalo iyo tuulo kasta oo jamhuuriyadda ka tirsan uu mudaaharaadka caraysani kala go'i waayey gumaysigu ha dhaco faransiisku ha dhaco ayaa la isu jiibiyey ciidankii booliska ayaa reer galbeedkii dalka joogay iyo dadweynihii ku qamaamay dirqi ku kala badbaadiyey maalintaas buu cali afyeela tiriyey masafo dheeroo uu ku muujiyey wararkii jabuuti ka imanayay siduu uga murugooday isla markaasna uu si dadban ugu dhaliilayo xukuumaddii soomaaliya ee iyaduba curdanka ahayd wuxuu yidhi gurma go-an hadduu yahay geedkeligii gooniya gabayooxa dhaxantiiyo gariir kaama bi'iyo e geerida walaalkaa adna garab bannaani leh gacalkay ha baaba oo anna gaadis baanahay gardarraya isyeelyeel ubadkaagu ha u go'o guryahaagii oo maqan hadba garax qabow shubo garaadaawayaalow gobonnimadu maaha nf d gujiya ciil awalnala ku gaadiyay garbaduubkii loo xiray weli lagama goynine eegana gumaysigu ku galgalay jabuutiye dadkii geli lahaa woodka gaban laguma reebine waxa loo gableeyahay doqontan waxgaranine gowraca sidii hore soomaali ugu gala gabashadu ma fiicnee yaynaan ku noqonine geesiga ilaah baa garabkiisa taagane taariikhda guudnimo goobihii lasoo maray gabal inagu taal iyo ceeb kuma gaboobine geyigaynu leenahay gablayuusan noqonine googoynta iyo qaybta haddaan geeri laga xigin gabadheennu guur iyo gayaan yeelan mayso wuxuu la duuduubnaadaba toban sano kadib ayay murugadii maalintaasi cali cilmi ka hartay waxay naftu ku sintay toddoba iyo labaatankii juun kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatankii markii ay jabuuti xorowday ee halgankeedii ay ku guulaysatay markaabuu tiriyey gabay guuleed maansadiisa kuwa ugu quruxda badan lagu tirin karo gabay farxadeed uu reer jabuuti ugu hambalyeynayo uguna sheegayo maalintii calansaarkooda sidii la yaabka lahayd ee soomaaliyana looga dabaaldegay waxaa gabaygaa ka mid ahaa jabuuti ay sidaan doonayaa sawdkii loo galaye surmaseegta uma yeelinina weydinkii sugaye sacabada xornimadii la rabay waad ku sidataane soo hoyse guul iyo libbaan idinka suulayeyna sixirka iyo waraabihii ka guur sabadadii niiya loo siibiyey xididkii kuwii idin dul saaraaye saymaha darooraya iyo madaxa saylaaman saxansaxada iyo laydhu waa sabab barwaaqo ah sanku neeflihii soo bixiyo calamadii suuqa sawaariikhdii laydiin riday iyo sarubgii yeelayay siigada cagtiyo qayladii suuxiyay cadowgii sabi kuu dhashiyo wiil yar waa laga sadqeeyaaye saac iyo wakhtigu waa midkaad sahansanayseen saddexdii gumaysigu u dhigay soohdintiiyo beenta sumadda iyo goobtii ku tiil siligii loo ooday seetadii mid baa goysay iyo suunkii loo xidhay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ee inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo